الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dembeeyey khulafaa uraashidiinka iyo shiikhu ka waranka uu ka warramaya ama sheegaayey iyo fadligooda iyo siday u kala horreeyeen u kala fadli badnaayeen iyo afartuba inay ahaayeen khulafaa uraashidiin waynu soo tilmaannay waa sharaxnay manaaqibtooda iyo fadaa'ishooda wax ka midana waa tilmaannay mid walibana wuxuu leeyahay fadaa'il fara badan ayuu mid walibana leeyahay uma albaaqiina min alcasharati aladiina awjaba lahum rasuul lahi salى اllahu alay waslam aljanna waxaanu kala odhanaynaa ictiqaadinaynaa fadliga inta soo hadhay oo tobanka ka mida aladiina tobankaasoo awjaba lahum rasuul lahi salى اllahu alay waslam aljanna rasuulka ilaahay salى اllahu alay waslam uu u waajibiyey janno wanukhlisu waa u saafi yeelaynaa likulli rajulin minhum mid kastoo iyaga ka mida min almaxabati xagga jacaylka biqadri aladii awjaba lahum rasuul lahi salى اllahu alay waslam min atafdiil qadarka kii uu u waajibeeyey rasuulku salى اllahu alayh wasalam oo min atafdiili fadilaad ah yacni fadilaadda iyo sarraysiinta qadarku rasuulku salى اllahu alيyه wasalam u waajibiyey ama u sugay qadar la-eg oo maxabo ah baanu mid walba u saafi yeelaynaa uma lisaa'iri asxaabihi min bacdihim radia allahu canhum ajmaciin intaa dabadeed waxaanu kale u saafi yeelaynaa maxabadii iyo jacaylka lisaa'iri asxaabihi asxaabtiisii kale ee min bacdihim ee ka dambaysay yacni tobanka jannada loogu bushaareeyey ka dambaysay radia allahu canhum ajmaciin asxaabta rasuulku salى اllahu alayه wasalam dhammaantood waxay ahaayeen wada fudala waxay wada ahaayeen qaar fadli iyo manaaqib yani lebay ahaayeen waana lagu sifeeyey fadligaas iyo manaaqibta ay leeyihiin wa yuqaalu waa la odhanaya asxaabta rasuulka salى اllahu alayه wasalam waxaa la odhanaya la ictiqaadinaya bifadlihim fadligooda la ictiqaadinaya wayudkaruuna waxaa lagu sheegaya asxaabta rasuulka salى اllahu alيه wasalam bimaxaasini afcaalihim ficiladoodii wanaagsanaa baa lagu sheegaya wa numsiku waa ka gaabsanaynaa waa ka afhaysanaynaa cani ilkhawdi dabaaladka iyo dhexgalka aynu dhex gelayno fiima shajara baynahum wixii dhexdooda iska galay oo bimacnaa ay isku khilaafeen taasna waxa weeye waa ka gaabsanaynaayo saxaabada qaarkood yacni markaa ikhtilaafkii ka dhex dhacay iyo dagaalkii ka dhex dhacay taasna waa ka gaabsanaynaa fahum asxaabta rasuulku salى اllahu alيyه wasalam khiyaaru fahum khiyaaru ahli اlardi waa cidda ehelka yani cidda arlada ku sugan kuwii ugu khayrka badnaa weeye bacda nebiyihim nebigoodii salى اllahu alيه wasalam dabadeed yani nebiga marka laga yimaado ummadda waxaa ugu khayr badnaa saxaabada rasuulka salى اllahu alيه wasalam irtadahm اllahu caza wajala linabiyih allah waa uga raali noqday asxaabta rasuulka salى اllahu alayh wasalam wuxuu uga raali noqday linabiyihi ay lisuxbati nebiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan oo asxaab u noqdaan ayuu raalli ku noqday wajacalahum wuxuu ka yeelay ilaahay asxaabta rasuulka salى اllahu alayh wasalam wuxuu ka yeelay ansaaran lidiinih qaar u gargaaraya u hiilinaya diintiisa oo diinta ilaahay u gargaaraya fahum iyagu a'immatu ddiini waa imaamyaalkii diinta wa aclaamu lmuslimiina waxa weeye waa calam waxaa la yidhaahdaa buurta ayaa la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamaya buurta waa la tilmaansadaa marka waxa weeye waa imaamyaalkii sida buurahoo kale markaysaga ahaayee la tilmaansanayay weeyi radia allahu canhum ajmaciin ilahay raalli ha ka noqdo dhammaantood sheikhu wuxuu tilmaamay raximah اllah in waxa weeye tobanka inta kale ee ka soo hadhay marka khulafaa uraashidiinka laga saare afarta a laga saaro lixda saxaabiye kale ee baaqil cashara ahaaday yagana in fadligooda la ictiqaadinayo oo la rumaynayo lixdaa kalena waxay yihiin waa zubayr ibnu cawaam iyo sacd ibnu abi waqaas iyo saciid ibnu zayd iyo abu cubaydata caamir ibnu jaraax iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo talxat ibnu cubaydillaah yacni lixdaas weyi lixdaa marka lagu daro afartii hore waxay isku noqonayaan toban bay isku noqonayaan waxaa la isku yidhaahdaa tobanka alcasharatu lmubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey baa la yidhaahdaa tobanku dhammaantood sayn hore usoo sheegnay waxay ka mid yihiin muhaajiriinta ay ka mid yihiine ruux ansaari kuma jiro dhammaantood waa muhaajiriin waxaynu sheegnayna muhaajiriinta iyo ansaartana in muhaajiriintu fadli badnayd min xaysu ljumla sidaas iyada abaynu sheegnay oo rasuulku qudhiisu sala allahu alayh wasalam muhaajiriintu ku tirsan yahay lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariyan waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam waata kale ee muhaajiriintu ansaarta waa la wadaagaan nusrada hijradana waa dheer yihiin yacni nusrada ay nebiga iyo diinta u gargaarayaanna waa la wadaagaan hijradana dheeraad bay leeyihiin sidaas aawadeed bay min xaysu ljumla uga fadli bateen ma odhanayno ruux kastoo muhaajiri waa ka fadli badan yahay ruux kastoo ansaara laakiin jumlo iyo jumlo marka la eego ayaa laga tilmaamaya muhaajiriintu min xaysu ljumlatu inay ka fadli badan yihiin ansaarta min xaysu ljumla saas iyadaa baa laga tilmaamaya marka saxaabada khulafaa raashidiinku siday u kala horreeyeena khilaafada u kala horreeyeen baynay u kala fadli badnaayeen ahlu sunna waljamaacana sidaas iyada abay markaa mareen oo ictiqaadsan yihiin culamada ahlu sunnaha qaarkood waxay odhan jireen saxaabada waxaa ugu khayr badan abubakar waxaa kusii xiga cumar dabeedna waxay ka gaabsan jireen cusmaan iyo cali inay kala fadilaan waana jiri jireen waagii hore bacdi markaysaga ahlu sunnaha ka mida oo cali fadili jiray oo cusmaan ka fadili jiray oo odhan jiray abubakar baa ugu khayr badan cumar baa ku xiga cali baa ku xiga min xaysu alfadlu laa min xaysu alkhilaafatu marka masaladaasina yacni markaa laguma tadliilin jirin siday ahlucilmiga qaarkood tilmaameen laakiin khilaafada cusmaan kii dafira waa la tadliilinayaa oo waa lagu baadinimo xukminaya laakiin markii dambe arrinkii ahlu sunna waljamaca wuxuu ku istiqraaray cusmaan iyo cali inuu cusmaan fadli badan yahay calina ka afreeye kusii xiga inuu yahay sidaas yada abaa jamaahiirta ahlu sunna waljamaacana mareen markii dambena arrinkii ahlu sunna ku istiqraaray khilaafkaa hore qadiimkaa dabadeed sidaas aawadeed ba a'immada qaarkood odhan jireen sida sufyaan athawriba uu yidhi man qadama caliyan calaa cuhmaana faqad azraa bilmuhaajiriina waalansaar ruuxa cali cuhmaan ka fadilaa wuxuu xaqiray muhaajiriintii iyo ansaartii oo mafduulkii inay talada u dhiibeen iyadoo faadilku joogo sidaas yadaabuu u nisbeeyey oo sidaas yadaabay markaa waxay ku tahay dacni yacni markaa saxaabada walow ruuxu yaanu dareeminbe marka waxaynu ictiqaadinaynaa inay saxaabada khulafadu sidaa u kala fadli badnaayeen siday khilaafada ugu kala horreeyey oo abubakar ugu khayr badnaa oo cumar ku xigay oo cuhmaan ku xigay oo cali ku xigay afartoodubana waxay soo gelayaan khilaafatun calaa minhaaji nubuwa oo waatuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam halaahuuna halaahuuna sanatan alkhilaafatu bacdii halaahuuna sana xadiiskii safiina khilaafada aniga dabaday waa soddon sano uma yu'ti illaahu mulkahu man yashaa intaa dabaed ilaahay mulkigiisa wuxuu siinayaa cidduu doono inuu siiyo ayuu siinaya soddonkaa sanana waxay noqonaysaa afarta khulafaduba waa soo gudagelaysaa khilaafadaa looga jeedaana waa khilaafatun calaa minhaaji nubuwa ayaa laga tilmaamaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam sanadii koob iyo tobnaad ee hijiriyada ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay bal hadda sanadii koob iyo tobnaad waxaad u geysaa soddon sano ku dar waxay noqonaysaa sanadii koob iyo afartanaad bay ku noqonaysaa marka waxaa soo gelayaa afartii khulafaa uraashidiinka iyo weliba lixdii bilood ee uu xasan ibnu cali talada hayay aabbihii dabadeed oo cali dabadii yacni xasan baa talada qabtay lix bilood buu hayey lixdaa bilood markuu hayay dabadeedna arrinkii waa ka tanaasulay xaqnan lidimaa'i lmuslimiin dhowrisuu dhiigga muslimiinta dhowraayo daraaddeed ayuu uga tanaasulay nabiguna sala allahu calayh wasalam waa ammaanay xasan bnu cali oo xadiiska saxiixu wuxuu sheegayaa ina bnii hada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadimatayni min almuslimiin inankayga kaasi waa xasan ibnu cali buu u jeedaa inantiisii baa dhashay mar haddii inantiisii dhashayna inankiisii ictibaarkaasuu u yahay inankaygan kan ah waa xasan ibnu cali buu u jeedaaye sayidun waa mid mudan weeye walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaanan rajaynayaa inuu ilaahay ku islaaxiyo ku hagaajiyo oo u sulx iyo heshiis kaga rido laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida dhexdooda uu ku hagaajiyo o ku islaaxiyo taas yadaa waa ku islaaxiyey arrinkaa uu nebigu sii sheegayna waa dhacay oo xasan ibnu cali iyada uu dad fara badan iyo jamacyo badan iyo ciidamo badan uu wato oo cudud yaraan aanu u tanaasulin ayuu dhiigga muslimiinta si u dhowra u tanaasulay oo xukunkii uu uga degay mucaawiyana ugu wareejiyey baycadana u sii baycadana u sii markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ammaanay sulxigaasoo ammaano laakiin dagaalkii ma ammaanin nabigu wuxuu ammaanay sala allahu alayh wasalam sulxigii buu ammaanay laakiin dagaalkii ma ammaanin saas aawadeed jamaahiirta ahlu sunnuhu waatay mareen dagaalkii saxaabada dhex maray inuu fitno ahaa cidda saxaabada ka qayb gashayna waa yaray oo sida aahaarta markaysagaa taabiciintuba ku asaxday saxaabada waxaa ka qayb galay dagaaladaas soddon kama badnay yani waxa uu tilmaamaya sheikh اiسlاm iبn تaymiya aصaxu isnaad calى wajhi اlأrض ama min aصaxi اisnaad calى wajhi اlardi baa lagu soo wariyey oo ibnu sirin lagaga soo wariyey inuu yihi صaxaabada cidda ka qayb gashay dagaaladaas soddon ma gaadhay saas aawadeed mashaayikhda qaarkood oo mutaahiriinta ka midi warka ay odhanayaan oo nawowi iyo ibnu xajarba ka mid yihiin oo ah jamaahiirta saxaabadaa ka qayb galay warka noocaas ah yacni waa war markaa aynay sanad ku keenin ee iyagu tacbiirkooda ay ku cabireen waxaa markaysagaa loo baahan yahay xujo in lagu keenaa loo baahan yahay aahaarta saxiixina waa mucaaridoo waa caaridaysaa culamada qaarkoodna saasay ugu nuuxnuuxsadeen oo ay markaa tilmaameen in waxa weeye soddon wax ka badani aynay ka qayb galin bal aynay soddon gaadhay bedriyiinta waxaa ka qayb galayna aada iyo aad bay u yaraayeen waxaa reer beder dagaaladaa ka qayb galay waata markaysagaa taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen yacni afar afar wax kaba afar waxaan markaa ka badnayn baa ka qayb galay reer beder haddii la eego ruux shanaad haddii la keeno anaa beena waasay taabiciinta qaarkood yidhaahdeen almuhim inuu dagaalkaasi fitno ahaa waxyaalo badan baa laga daliishanayaa waa mido waxaa ka mid a xadiidka nebiga ka sugan ee sheegaya inuu nebigu moxamed ibnu maslama uu yihi laa taduruhu fitna ama laa taduruka fitna fitna waxba ku yeeli mayso xadiiskaasina nebiga waa ka sugan yahay maxamed ibnu maslamana wuxuu ka mid ahaa raggii ka ictizaalay ee dagaaladaa ka dheeraaday xudayfat ibnu lyamaan waxa uu yihi waxaan garanayaa ninaan fitna waxba yeelayn waayo rasuulkaan ka maqlay inuu ku yidhi moxamed ibnu maslama laa taduruka fitna siiradiisii baa la eegay iyo xaaladdu marka xaaladdaa ku sugnaa markaasaa waxaa la arkay isagoo magaalooyinkiiba ka guurayoo cid la degay oo yidhi magaalo magaalooyinkiina ka mid ah iman maayo xataa tanjaliya ilaa fitnadaasi ay fayidmayso taasina waxay ka mid tahay adilada ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen inuu dagaalkaasi fitno aha waxaa kaloo laga daliishanayaa jamaahiirtii saxaabadu inay ka ictizaaleen waxaa kaloo laga daliishanayaa ciddii saxaabada ka qayb gashay qudhoodu inay isku qoomamaysay oo ay yidhahdeen maxaa kugu wati cali waa ka tawaaturtay inuu markaa yidhi yacni xasan isagoo majeeranaya oo markaysa markaa uu leeyahay haddaan moodaayo in badan baad ii diidaye yacni marka haddaan moodaayo inuu halkaa gaadhsiinayso yacni maba jeclaysteenba arrinkaas ee yacni markaa labaatan sano ka hor inaan dhiman lahaa baan jeclaan lahaa waxaabuu tamaniyey inaanu suuba gaadhi lahayn arrinkaas caaisha waa isku cilkaambiday ilaa ay ka tidhi yacni waxaan doonayay markii hore in nebiga qolka laygula aaso ayaan rabay laakiin nebiga dabadii waxbaan la imi sidaas aawoodee xabaalaha muslimiinta igu aasa waxay la timi ay sheegaysaanoo wax kale ma aha ee waa inay markaysagaa baxday oo iyadoo weliba niyo wanaagsan iyadu rabta oo isle markaysaga islaax u bax yacni markaysaga inay baxday marka oo nabigu sal allahu alayh wasalam hore uu sheego markaasu yihi kilaabu xaw-ab tin ay ku qaylinaysaa waa ti ay ku ciyaysaa caaisha dalxa iyo zubayr markay kaxeeyeen oo ay marayso meesha xaw-ab la yidhaahdo yacni markaa ayaa ay ciday ay baa ciday aydii markay ciday ayay tidhi meeshu maxay ahayd markaasaa la yihi waa xaw-ab markaasay waxay xasuusatay xadiidkuu nebigu ku yidhi ayatukunna tambaxu calayhi kilaabu calayha kilaabu xaw-ab tiinna ay ku cidhayso dumarkiina waa tee eyda markaysagaa markaa xaw-ab meesha la yidhaahdo joogta markaasay waxay tidhi ay dalxa iyo zubayr intay la hadashay tidhi maa adunnu ilaa raajicatan u malayn maayo wax kale inaan noqonaayo mooyaane markaase waxay yidhahdeen oo annagu ma dagaal baanu ku wadnaa waxaanu ku wadnaa waa islaax baanu ku wadnaayo in dadka markaas sababtaada ilaahay ku islaaxiyo ku heshiisiiyo oo markay adiga ku arkaan ay xurmeeyaan ujeeddadaanu ka leenahayba waa intaas ima annagu ma dagaal baanu ku wadnaa bay yidhahdeen qasadka lagu sii kaxeeyey wuxuu ahaa biqasdi lislaax iyaduna arrinka noocaas ijtihaad buu uga dhacay xaqna way ulahayd markaysaga inay ijtihaado waayo waxay idhi afqahu nisaai alcaalamiin yacni cidda ugu fiqhiga badan yacni dumarka caalamiinta ayay ahayd gabadh ka cilmi badan lama arag lamana arki doono gabadh ka cilmi badan lamana arag caaisha binti abi bakrin umi lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha lamana arki doono ilaa yawmi alqiyaama waa ijtihaaday waxuqa laha an tajtahid garteed weeye inay ijtihaadda xaq bay ulahay laakiin arrinka noocaasa iyaday ijtihaaday haddana may sakiran oo ismay odhan yacni ijtihaad ba arrinkaasi kaaga dhaco kollayba maajuuraa tahay ismay odhan oo sidaa isugu may sakirin waayo ahlu cilmigu iyagoo ijtihaada ayaa waktiyada qaarkood waxay ka baqayaan in ijtihaadka xaqiisii aynay wada marin sidaas aawadeed waxay ka baqayaan in la ajar siin waayo aasimiin ay ku noqdaan bay waktiyada qaar ka baqayaan waayo caalimku hadduu yahay mujtahidun xaqan oo ijtihaadka aanu xaqiisii wada marine taqsiir la yimaado oo bacdi ijtihaadkii ka mida uu bixiyo bacdina aanu bixinin ya'sam waa dambaabayaa siday culamadu isla ogol yihiin itifaaq baana lagu soo naqliyay warkaas waatuu saaxibu lmaraaqi odhanaayo markuu mujtahidka sheegaayo wahuwa aasimun mata maa qasara fii nadarin wafqan ladaa man qadara qaddara wahuwa mujtahidku aasimun mid dembaabay weeye mata maa qasara markuu taqsiir la yimaado ayuu dembaabay fi nadarin wafqan ladaa man qadara itifaaq cid alla cidda wax garanaysao dhami isku waafaqsan tahay ayuu ku dambaabay صaaxibu jamc اjawaamic waa ka odhanaya wamataa qasara mujtahidun asima wifaaqan mujtahid markuu taksiir la yimaado waa dembaabayaa xaal laysku waafaqsan yahay dembigaa u dembaabay marka caaisha markanay isku cirkaambiyayso oo waxyaalo badan oo qurubaada ay samaynayso oo ay ka murugoonayso oo ay aawadeed arrinkaa wax u xoreynayso waxyaalo badan waxay markaa isleedahay waa inta bilaaba dembi kaaga yimaadaayo ijtihaadka aanad xaqiisii wada marine waa inaad marka isagaa toobadkeen la timaadaa waa intaad bilaabaad ku dambaabto almuhim dagaalkaas saxaabada ka dhex dhacay mawaadic kale ayaynu kaga hadalnay inuu ahaa markaysagaa fitno laakiin hadda markaysagaa uma banbixine ishaarada iyo tilmaantaas ayaan hadda ku dhaafay saxaabada markaysagaa dagaalkaa dhex maray waa in laga gaabsadaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam idaa dukira asxaabii faamsiku haddii saxaabadayda la sheeg sheego oo la soo qaado ka gaabsada buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam imsaak buu amray waana haabit canhu waxaa laga gaabsanayaana maxaasintood iyo wanaagyaalkooda in la sheego ma aha ee waa wax aan maxaasin iyo wanaagyaal ahayn in laga sheego ayaa la amraya in laga gaabsado laakiin maxaasinta in la sheeg sheegaa waa wanaagsan tahay oo waa shay mamduuxa sheekh lislaam ibnu taymiya markuu sheegaayo saxaabada waxyaalaha masaawida loo nisbeeyo wuxuu odhanayaa saddex qaybood bay ahaayeen waxyaalaha masaawi lagu sheegi karo ee saxaabada looba nisbeyn karaa yani bacdi saxaabada ka mida loo nisbeyn karaa waxyaalaha qaarkood waxay yihiin wax kadib iyo been ah oo aan asalba lahayn daaqada hadda xidha iyo albaabka in ka dambeeya waxyaalaha qaarkood waxay yihiin waxyaalo aan asal bayagu lahayn oo aan sugnayn oo kadib iyagu ah taasi wax ka soo qaad male waxyaalaha qaarkoodna waa wax wax ka jireen laakiin ziyaado iyo nuqsaani gashay oo wejigoodii laga bedelay ziyaado iyo nuqsaan baa gashay wejigoodiina waa laga bedelay siday ahayd marka loo sheego oo inta lagu daray iyo inta laga dhimay laga saaro waxay noqonaysaa waxaasina wax markaysaga markaa cudurdaar ay ku leeyihiin oo aan markaysaga tacniba laga dhigi karin iyo wax markaa dhaleecaynba noqonaya aan ahayn waa mid labaad waxa saddexaad waa wax markaysagaa qalada oo ka dhacay saxaabada qaarkood yacni ka dhacay laakiin qadarka caynkaasi waa wax aada u yar oo dhif iyo naadira ah waxayna yihiin ashyaada noocaasa ee iyagu sugnaanaya wax markaysagaa ku dhex ambanaya oo ku dhex lumaya maxaasintooda iyo wanaagyaalkooda badda ah hadduuba midkood dembi ka dhacana dembigii markiiba waa ka toobad keenayaan taas waxa weeye mawaadic kale ku sheegay ee ziyaadadaa dambe isla waasidiyada kuma taha laakiin mawaadic kale oo ka mida kutubtiisa ayuu ku tilmaamay saxaabadu afraaddoodu macsuumiin ma aha oo ahlusunna waljamaaca waxay qabaan cismada nebiyaday qabaan inay nebiyadu macsuumiin yihiin laakiin afraadda kale ummadda ka mida yacni iyagu macsuumiin ma aha saxaaba ha ahaadaan khulafa ha ahaadaan a'imo ha ahaadaan culamo ha ahaadaan yacni farqi ma kale leh saas aawadeed yacni marka in la yidhaahdo sheikh hebel ama caalim hebel isagu qalad yani maba sheegaba oo sax waxaan ahaynba ma sheego warka noocaasi waa batil ahlu sunna waljamacana ma qaba ma min caalim culamada ka mid ah ilaa hadduu marka isagaa jirana wuxuu mucarad u yahay khata iyo sawaab taas iyadaa buu markaa u bandhigay waxaa dhici karta inuu gefo iyo inuu asiibo mid walba waa ka suuragal saas aawadeed warka ay yidhaahdaan suufiyada qaarkood weligu waa maxfuud yacni nebiguna waa macsuum oo ma weligana waa la ilaasho waa maxfuud warka noocaas wax saxa maaha warkay shiicadu yidhaahdaan imaamiyaalka yaga laba iyo tobankii waa macsuumiin oo mid walba yani markaysaga waxaan sawaab iyo xaq ahayn kuma hadlo oo khata'ba kama yeedho warka noocaas waa batilun bimara warkay shabaabka qaarkood yidhaahdeen sheikh hebel sheikha la yidhaahdaa waa macsuumun fi lmanhaj waxa manhajka ku saabsan macsuum buu ku yahay oo manhajka xaggiisa kamaba qaldamaba warka noocaasna waa batil oo war saxa ma aha kullu dalika waa wax aan sax ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam caalimka mujtahidkaa wuxuu u qeybiyey mukhti iyo musiib ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faakhtaa falahu ajrun marka warkay culamada qaarkood itlaaqaan oo ah mujtahid kasta waa musiib qowlka noocaasi waa khilaafu sawaab warkay culamada qaarkood odhanayaan kullu mujtahidin musiib warkay sidaa odhanayaan waa hayru musiibin waa midaan musiib warkaasi ahayn isaga laftiisaaba qalada isaga laftiisa ayaaba qalada waayo rasuul lahi moxamed sala allahu alayh wasalam ma odhan mujtahid kasta waa musiib ma odhane mujtahidk mujtahidiintii labuu u qaybiyey mukhti iyo musiib buu u qaybiyey taqsiimkaasina macna ma yeesheen hadday wada musiib yihiin lam yakun lihaada taqsiimi macnan warkay doonaan inay ku tawjiihiyaan mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdaan ma u jeeda mujtahid kasta musiibun liljri mise u jeeda musiibun lilxaqi musiibun liljri hadday u jeedeen waa sax musiib lilxaqi hadday u jeedeen sax ma aha waa falsafa lafdiya waayo muraadkoodu xag ajar inaynay ka hadlayn iska macruuf weyn warkay culamada qaar odhanayaan oo odhanayaan markaysagaa kullu mujtahid musiib waa musiib lilijtihaad miya mise waa musiib lilxaq baa laga tilmaamaya ijtihaad ku asiibay xaqa ma asiibin sidaa ay ku tawjiihinayaan waa maxaamil la doonayo cibaarada in tawjiihun loogu sameeyo laakiin muraadkay ujeedeena laysku hayaa waxay ku saabsan tahay xaqu masaa-isha markaysagaa mutadaadiga iska horjeeda ma waaxidba mise waa tacaduda oo masaladu haddayna ikhtilaafu tanawuc ahayn ee ikhtilaafu tadaadi tahay ma waxa weeye xaqu miyuu tacadudaa mise waa mid qura sawaabku waxay tahay inuu mid qura yahay yacni khilaafka masaa-isha tadaadiga ee iska horjeeda shaygu waa xalaal iyo waa xaaraam in la yidhaahdaa labaduba waa musiib sax sax ma aha ee wuxuu noqonayaa ama xalaal buu noqonayaa ama xaraam buu noqonaya walaw kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira xaqu inaanu ikhtilaaf lahayna waa laynoo tilmaamay ikhtilaafu tanawuc taasi waa masaa'il ukhra oo ikhtilaafu tanawuc in mid waliba xaq noqon karo taas iyadi waxa weeye waa shay jiro la ogson yahay wey calaa kulli xaal saxaabada markaysaga waxaan yacni maxaasidtooda iyo wanaagyaalkooda fara badan oo maxaasin badan baa u soo arooray maxaasin badan ayaa u soo arooray saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ida jaءa bidanbin waaxidin jaءat maxaasinuhu bialfi shafiici siduu shaacirkiiba yidhi hadduu la yimaado yani markaa bidanbin waaxidin denbi qura hadduu la yimaado jaءat maxaasinuhu bialfi bialfi shafiici xasanaadkiisu waxay la imanayaan kun shafeeca qaad bay la imanayaan saxaabada rasuulka sala allahu alay waslam saasay ahaaye marka waxyaalaha dayba qaarkood wax ku dhacaan dembiya dembigii waa ka toobad keenin oo kuma israarin mar labaadka xasanaad badan bay leeyihin xasanaat maaxiya mar saddexaadka waxa markaa jirta yacni shafaacadii nebiga sala allahu alayh wasalam bay dadka ugu xaqnimo badan yihiin iyagu saas aawadeed yani waa ahlu fadaa'il marka wanaagyaalkooda waa in la sheegaa yani waxa kalena waa in laga gaabsadaa cumar bnu cabdilcasiis inta saxaabada lasoo qaaday buu wuxuu yidhi taasi dagaalkii ka dhex dhacay saxaabada qaarkood waa dhiigag ilaahay gacmaha yaga ka dhowray afka yaga markaa lama doonanayno mar hadduu gacmaha yagaba ilaahay ka dhowray afka yaga markaysagaa lama gelayno waa ka gaabsanayno axmed ibnu xambal baa la weydiiyey imaamu ahli sunna dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay markaasu wuxuu yihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum taasi waa ummad horumartay iyaduna waxay leedahay waxay shaqaysatay idinkuna waxaa leedihin waxaa shaqaysateen taasaa lidi waa ka gaabsi laga gaabsanayo sufahada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay qirna inuu fitno ahaa laakiin kaanu anagu wadno ee aanu muslimiinta la dagaalamayno iyaga marka isaga isagu ma aha yacni markaa mid fitna ma aha hadda waktiga uu hadalkaasi fiihaasi yidhina waa intaan xabashidii sooba gelinba ee soomaali dhexdeed arrinku ahaa ayaa buu yidhi kan anigu wadaana yacni ma aha fitno kii saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam dhex marayna fitnu ahaa shaydaankiisigaa saa u yeedhiye almuhim asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam waa in fadligooda la ictiqaadiyaa waa in ilaahay dartii loo jeclaadaa waa in markaysagaa maxaasintooda iyo wanaagyaalkooda la sheegaa waa in laga gaabsadaa xumaan in laga sheego waa in laga gaabsadaa waa in la ictiqaadiyaa dadka inay ugu khayr badnaayeen markaysagaa la ictiqaadiyaa sidaas iyadaa waa in la rumeeya sidaas waa in la rumeeya marka almuhim waa saasuu sheekhu inoo sheegaya uma albaaqiina asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam waa in laga gaabsadaa waa in maxaasintooda iyo wanaagyaalkooda la ictiqaadiyaa waa in aan wax markaa yani markaa dhib ah yani aan loo nisbayn ama dembi ah waa inaan loo nisbayn markaa sidaas yadaa weeyaan uma albaaqiina min alcasharati intaa dabeed waxaan ictiqaadinaynaa bifadli lbaaqiina kuwa soo hadha tobanka ka soo hadhay fadligoodaan ictiqaadinaynaa oo min alcasharati tobanka ka mid ah aladiina kuwaasoo awjaba lahum rasul lahi sala allahu alay slam aljana kuwaasoo uu rasuulku u waajibiyay jannada wanukhlis waa u saafi yeelaynaa likulli rajulin mid kasto nin kasta oo minhum iyaga ka midana min almaxabati xagga jacaylka biqadri aladii qadarkii kii awjaba lahum rasuulu lahi sala allahu alay waslam rasuulki ilaahay u waajibiyey u sugay oo min atafdiili fadli ah min atafdiili fadilaad la fadilay ah uma lisaa'iri asxaabih intaa dabeed waxaan u saafi yeelaynaa yacni jacaylka asxaabtii kale ee soo hadhay min bacdihim tobanka jannada loogu bishaariyey bushaareeyey dabadood yacni marka ayaan iyagana jacaylka u gaar yeelaynaa radia allahu canhum ajmaciin ilahay dhammaantood raalliha ka noqde wa yuqaalu waxaa la odhanayaa bifadlihim fadligoodaa la odhanayaa saxaabadoo la ictiqaadinayaa qowlku waa kii ictiqaadkaha wa yudkaruuna waxaa la sheegayaa bimaxaasini afcaalihim yacni ficiladooda wanaagyaalkiisana waa la sheegayaa ficiladoodii wan wanaagsanaana waa la sheegayaa wanumsiku waa ka gaabsanaynaa cani ilkhawdi gudagalka aynu gudagallo oo aynu dhex dabaalanno fiima shajara baynahum wixii dhex saxaabada dhexdooda iska galay oo bimacnaa ikhtilaafaadka ay iskhilaafeen saxaabada qaarkood oo islaayeen oo arrinkaasi ijtihaad uga dhacay yacni kana waa ka gaabsanaynaa kooda marka isaga asiibay iyo kooda khata'ayba macjuurin weeye in sha allah wayudkaruuna waa la sheegayaa saxaabada rasuulka salى اllahu alيyه wasalam bimaxaasini afcaalihim wanumsiku can lkhawdi fima fahum khiyaaru ahli اlardi asxaabta rasuulku salى اllahu alayh wasalam cidda arlada ku sugan kuwii ugu khayrka badnaa wey bacda nabiyihim nebigoodii dabadeed ayay markaa dadka ugu khayr badnaayeen irtadaahum اllahu ilaahay raallibuu uga noqday caza wajala linabiyihi ay lisuxbati nabiyih nebigiisa inay la saaxiibaan oo asxaabtiisii noqdaan ayuu uga raali noqday wajacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay ansaaran qaar u gargaaro u hiiliyo lidiinihi diintiisa fahum iyagu a'imatu ddiini waa imaamyaalkii diinta waa hogaamiyayaashii diinta wa aclaamu lmuslimiina waa imaamiyaalkii waaweynaayo muslimiinta la tilmaansanaayey radia allahu canhum ajmaciina ilaahay dhammaantood ilahay raalliha ka noqday marka saxaabadu waxay ku fi- sifaysnaayeen sifooyin wanaagsan bay ku sifaysnaayeen sidaas aawadeed ruuxa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam gaalaysiiya ama ku faasiqnimo xukmiya oo yidhaahda gaalay ahaayeen ama yidhaahda fasaqay ahaayeen ama yidhaahda badankooda gaalo ahaa ama fasaqo ahaa ruuxa sidaa yidhaahdaa waa kaafirun billaah mid ilaahay ka gaaloobay weeye mid ilaahay ka gaaloobay weeye waayo cidduu ilaahay ammaanay oo uu ka raalli noqday oo uu wanaagyaalka u sheegay ilaahay iyo rasuulkiisuba sala allahu calayhi wasalam ayuu isagu tacninayaayo ilaahay iyo rasuulkiisu beeninaya waa midda kale shareecadiibuu ibtaalinayaa hadduu yidhahdo asxaabta rasuulka badankoodu fasaqay ahaayeen taasi waa ibtaal lishariica waa shareecadii in la burinayo waayo diintii ay soo rareen ee soo naqliyeenna inaan lagu kalsoonaanayn baa ka dhalanaysa waayo ilaahay wuxuu yidhi in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idiin keeno iska hubsadaa la yidhi marka saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam haddii la yahay badankoodu waxay ahaayeen faasiqiin bay ahaayeen cusaad ah walow kufriba yaan lagu sheegine waxay noqonaysaa ibtaal lishariica shareecadii in la buriyo ayay tadamunaysaa oo koobsanaysaa marka sidaas aawadeed yani waxay noqonayaan cidda ku faasiqnimo xukmida agarka saxaabada tidhaahda faasiqiin bay ahaayeen waxay noqonaysaa gaalo hadduu laakiin ruuxu wax aan diinta duraynin oo fisqi iyo kufri iyo bidco midnaba ahayn saxaabada uu ku dhaleeceeyo oo yacni uu yidhaahdo yacni in badan oo saxaabada ka mid a waxay ahayd fulayaal bay ahaayeen ama markaysaga waxyaalo kale sheega yacni markaa ruuxa caynkaas oo kale a waa lagu faasiqnimo xukminayaa oo waxaa la odhanayaa faasiq weeye laakiin laguma kufri xukminayo tafsiilka caynkaasna shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo ku balballaadhiyey assaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul sidaas iyadaabuu ugu tilmaamay zawjaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaga laftoodana waa in markaa la xurmeeya waa ummahaatu lmu'miniin waa hooyooyinkii mu'miniinta weeyi waana wada ahlu janno yacni weeyaan waa in xurmadooda la ictiqaadiyaa la rumeeyaa inay dumarka kale yacni markaa ka fadli badan yihiine ummaddan yadana waa in markaysagaa saas yadaa loo rumeeya ruuxa markaa caaisha oo ummi lmu'miniina zina ku gana oo yidhaahdo waa sinaysatay markuu ilaahay ka beri yeelay dabadeed ruuxaasina waa kaafirun billaah biijmac alculamaa culamadu waa isku waafaqsan yihiin ruuxaasi inuu gaal yahay warka uu yidhaahdo qaadi abubakar ibnu lcarabi oo culammada shaaficiyada uu u nisbeeyey inay iyagu qabaan ruuxa caaisha zina ku ganaa inaanu gaal ahayn warka noocaasina waa kadibun cala ashaaficiyati laa asla lahu culamada shaaficiyo been buu ku yahay warka uu ka sheegay yacni marka asalna male kadibkuna sidiisaba wuxuu u qaybsamaa siday culammadu sheegeen yacni kadibu camdin wa kadibu khata siday ahlu sunna waljamaca qabaan ahlu sunnuhu waxay qabaan inaan kadibka tacamud loo shardinin warka odhanaya ruuxa markaysagaa been sheegaya waxaa shardi u ah inuu beenta u qasday oo u bareedhay baa u shardi ah warka ahlu sunna waljamaca ma qabaan ahlulbidac baa qabaan laakiin siduu imaamu nawowiba sheegay ahlu sunnuhu waxay qabaan kadibku inuu yahay yacni in la sheego alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic camdan kana aw khata'a in laga waramo wax markaa khilaafsan waaqica sida looga warramay ha ahaato si loo kasaayo loo bedrheerayo ama ha ahaato si markaysagaa kama u dhacaysiiyo khata ahlu sunna waljamaca saasay qabaan sidaas aawadeed baa rasuulku sala allahu alayh wasalam yacni masaa-isha qaarkood markay saxaabadu sheegeen uu yidhi been buu sheegay kadaba abusanabil waatuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waa tii markii lagu yidhi camir ninka la odhan jiray dadka qaar baa waxay yidhaahdeen yacni markaa jihaadkiisii waa buray oo naftiisuu dilay waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam kadaba man qaala dalika inahu lajaahidun mujaahidun waatuu markaa a cabdullahi bnu cabbaas xadiidka bukhaariga markii lagu yidhi nawfa albikaari oo min hiqaati taabiciin ka mida markii lagu yidhi wuxuu yidhi muusihii khadir markaysagaa la kulmay ma ahayn muusa bani israa'iile muuse kaluu ahaa xadiiska bukhaarigu wuxuu sheegayaa inuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi kadaba caduw llahi nawfun been buu sheegay cadowgii ilaahayee nawf la odhan jiray cadow ilaahayna ma ahayne waxa ka keenay cadhada ayaa ka keentay ilahay dartii uu cadhooday oo mukhaalafada uu naska khilaafayoo war khilaafsan naska oo waaqica khilaafsan oo nusuustu siday sheegtay khilaafsan inuu sheegay uu taas ka cadhooday oo ka xanaaqay markaasuu ereygaa hayra ayuu ku yidhi nawfa albikaarina waxaa min siqaati taabiciin almuhim kadibada axaadiistaasi sheegaysaa waa kadibu khata kaynu qaadi abubakr ibnulcarabi u nisbaynayna tacamud ma ahee waa kadibu khatacaasoo kale weeye waxaan sidaa u leeyahay dadka qaarkood baa u qaadan karaa inaan tacamudu been u qasday uga jeedo qaadi abubakr ibnulcarabi waa difaac culamo sunno lagu yaqaano la daafacayo oo yacni markaysaa markaa laga daafacayo waxaynay qabin qaybo badan oo ka mida culamada shaaficiyada ayaa soo naqliyey ijmaaca culammadu markaysagaa ku ijmaacsan yihiin ruuxa u nisbeeya caaisha wuxuu ilaahay ka beri yeelay oo zina ah inuu gaal yahay biijmaaci alculamaa jamaacaad ka mida ama kooxo ka mida iyo afraad ka mida culamada shaaficiyadaba ijmaaca kuwa soo naqliya ka mida saas aawadeed culamada shaaficiyadu ma qabaan warkaas wa ilaa ha la sugo kitaabkay ku taallee caalim shaaficiyi ku sheegay mas'aladaas lamana sugi karo lama keeni karo weliba qaadi abubakr ibn carabi yacni markaa naqliyo kale oo taasoo kale la mida mashaayikhda qaarkood waa ka sheegaa oo aan tanoo keliya ahayn oo qilatu tasabut ay keensatay wallahu lmustacaan almuhim caaisha markaynu ka nimaadno zawjaadka kale ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam ruuxa zina u nisbeeyaa gaal ma yahay mise ma aha mas'aladaa waxaa ku sugan laba qowl baa ku sugan laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay siduu sheikhulislaam ibnu taymiyaba sheegay zawjaadka kale ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam ruuxa markaa zina u nisbeeyaa gaal ma yahay mise ma aha mas'alada caynkaasa waxaa ku sugan khilaaf bayna alculamaa waxaana ku jira laba qowl laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay siduu shaikhu lislaam ibnu taymiyaba ku sheegay assarim almasluul calaa shaatimi arasuul saxiixu wuxuu yahay waa isaguna inuu gaal yahay mar hadduu zawjaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo firaashkii nebiga iyo gobashii nebiga uu u nisbeeyey xumaan uu u nisbeeyey waayo ilahay waxau yihi alkhabiisaatu lilkhabiisiina walkhabiisuuna lilkhabiisaat wاطayibaatu liطayibiina wاطayibuuna liطayibaat ula'ika mubara'uuna mima yaquluun marka nebigu طayib buu ahaa zawjaadkiisuna طayibaat bay ahaayeen marka waxa weye wax xumaana in loo nisbeeyaa sidaasayna u banaanay ruuxa markaysagaa zawjaatu nebi sala allahu alay slam sina u nisbeeya markay aayadahaasi soo degeen dabadeedna wuxuu noqonayaa ruux nebiga tacniyay markaa noqonaysaa sidaas aawadi wuu ku gaaloobaya cala asaxiixi min aqwaali alculamaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk